دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellada hoose ayaa xalay weerar ku ekeeyey saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada shisheeye ku gaaray qarax shalay lagula eegtay gobolka shabeellada hoose shan nin oo jawaasiis ah ayaa shalay gelinkii dambe lagu dilay fagaaro ku yaala deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose mid ka mida beelaha degawalaayada islaamiga ah ee bakool ayaa boqol wiil oo jihaadka ka qayb qaadata iyo boqol neef oo geela ku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab nadwaxa guuran ah oo dadka loogu faahfaahinayay shirkii labaad ee bariga afrika iyo qodobadii ka soo baxay ayaa lagu qabtay degmada saakow ee jubbooyinka dowladda federaalka ayaa sii wada dhulboobka ay ka wada magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo burburisay guryo ay dadkii lahayd degganaayeen ku dhowaad lixdan ruux ayaa ku dhintay dooni kula degtay xeebaha dalka gariiga
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellada hoose ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugnaayeen deegaanka shalaambood ee hoostaga degmada marko isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal culus ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose saldhigyadan ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa mar qura waxaa qabsaday dagaalka kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana halkaa laga maqlayay rasaasta la iswadaarsanayey welina faahfaahin dheerihii kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xalay weerarka la kulmay isla shabeellada hoose ee rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacay xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugan yihiin degmada buulomareer halkaasoo ay dhowaan dib ugu soo laabteen tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin duqeynta saaka lagu garaacay ciidamada ugandha ee ku sugan buulomareer faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ciidamada shisheeye ku gaaray qarax shalay lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanada golweyn iyo danow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la eegtay ciidamada shisheeye oo halkaa ku socdaalayay ciidamadan ayaa si gaara kaga tirsanaa kuwa uganda waxaana soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyey inuu qaraxan ku naf waayey halka sidoo kalena ay saddex kale ku dhaawacmeen shan nin oo jawaasiis ah ayaa shala gelinkii dambe lagu dilay deegaanka kuuyo barow ee gobolka shabeellada hoose qaadiga maxkamadda ayaa faahfaahiyey raggan iyo xukunkooda بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد أجيد عدين حكم محكمة maanta oo taariikhdu tahay labaatan iyo lixda bisha koob iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya waafaqsan toban iyo shanta bisha lixaad laba kun labaatan iyo saddexda miilaadiya waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah kow ismaaciil xasan maxamed fashiyon da'diisuna tahay soddon jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana ismaaciil xasan maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa jirtaa in aan ka tirsanahay jawaasiista maraykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo cabdalla nuunow waana ka aqbalay maalmo kadibna cabdalla waa la qabtay kadibna waxaa ila soo xidhiiray ninkii mas'uulka noo wada ahaa oo xamar ku sugan wuxuuna igu dhahay adiga ayaa mas'uul ka ah meeshaas hadda kadib waxaana bilaabay hawshii la ii xil saaray shaqooyinka aan qabtayna waxay kala yihiin sida tan kow waxaan u gudbiyey ugu yaraan nambarada shan qof oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan gudbiyey sawirada guryo afar ah oo ay deggan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta kuna yaala kunyobarrow saddex waxaan u soo sahmiyey bangaraafta saddex goobood ay diyaarado ku soo degi karaan waana u gudbiyey afar waxaan u shaqaalaysiiyey maraykanka dad ayaga la shaqeeya shan waxaa xamar la iiga soo dhiibay shariixooyin gaaraya ilaa toddoba xabbo waxaana ku wareejiyey nin ayaga la shaqeeyo muddada aan la shaqaynaayey waa hal sano iyo lix bilood anigoo shaqadaas ku howlan ayaa la isoo qabtay eedaysanaha labaad waa jaylaani cabdiyow sheecali da'diisuna tahay konton iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqayn ka dhacday jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane jaylaani cabdiyow sheecali wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan ka tirsanaa jawaasiista maraykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay ismaaciil faashiyon waana ka aqbalay wuxuuna ii keenay shariixooyin siddeed xabba ah wuxuuna si toosa iigu xidhay nin asaga kaga sarreeyo jaasuusnimada oo joogo xamar waxaana u gudbiyey nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta waxaana lala beegsaday duqayn wuuna ka badbaaday waxaana la isoo qabtay aniga oo ku howlan shaqadaas guud ahaan muddada aan la shaqaynayey waa bil ama laba bilood eedaysanaha saddexaad abduqaadir faqi abduqaadir da'diisuna tahay soddon iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane abduqaadir faqi abduqaadir wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin aan isnaqaannay oo ka tirsanaa jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay shaqooyinka aan u qabtayna waxay kala ahaayeen sida tan koow waxaan xamar uga keenay shariixooyin badan labo sidoo kale waxaan u shaqaaleeyey nin la shaqeeya mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay ninka lagu magacaabo ismaaciil faashiyon waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala yihiin sida tan koow waxaan xamar uga keenay tiro shariixooyin ah labo waxaan la soo sahmiyey ismaaciil faashiyon laba goobood oo ay ku soo degi rabeen ciidanka gaalada bangaraaf saddex waxaan ismaaciil u tashkiiliyey laba qof oo la shaqayso wayna iga aqbaleen aniga oo shaqadaas ku howlan ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayeyna waa saddex bilood eedaysanaha afaraad waa shaafici maxamed cali da'diisuna tahay labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland gaar ahaan kuwa gedo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane shaafici maxamed cali wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa in aan la shaqaynayo jawaasiista murtadiinta maalin ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo aabijaamac ka tirsan murtadiinta ku sugan garbahaarey waana ka aqbalay wuxuuna ii xil saaray in aan gudaha magaalada war uga soo gudbiyo waxaana sidaas ku shaqaynayay laba sano kadib waxaa la ii wareejiyey bannaanka magaalada inta u dhaxaysa garbahaarey iyo beled xaawo waxaana ka shaqaynayay muddo siddeed sanno ah waxaana ahaa baabureey waxaana ka qayb qaatay ilaa lix weerar oo murtadiintu ay ku arbushaayeen walaayada gedo sidoo kale waxaan ka qayb qaatay weerarkii lagu dilay cabdulaahi qanaas ee ka dhacay tuulo barwaaqo sidoo kale waxaan u tashkiiliyey dad gaaraya toddoba qof oo iyaga la shaqeeyo guud ahaan muddada aan la shaqaynayey waa toban sanno eedaysanaha shanaad waa maxamed muuse dhimbil maxamed deeq da'diisuna tahay labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta jubbaland gaar ahaan kuwa gedo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed muuse dhimbil wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run in aan la shaqaynayay jawaastiista murtadiinta ku sugan gedo maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo shaafici oo aan qaraabo nahay lana shaqeeyo murtadiinta ku sugan garbahaarey sannadka markuu ahaa laba kun iyo labaatanka waana ka aqbalay wuxuuna igu xidhay nin lagu magacaabo aabijaamac oo ka tirsan saraakiisha murtadiinta ku sugan garbahaarey waxaana ku heshiinay in aan kala shaqeeyo xogaha ku saabsan mujaahidiinta ayagana ay lacag igu siiyaan kadib aabijaamac wuxuu igu xidhay nin la yidhaahdo zaki oo ka tirsan jawaastiista maraykanka zaki wuxuu igu yidhi aniga waxaad igala shaqaynaysaa saddex qodob koow nambarada mujaahidiinta labo meel ay diyaarad wax ka qaban karto saddex guryaha ay deggan yihiin mujaahidiinta wixii intaas ka baxsan oo xogta gobolka ah waxaad la wadaagaysaa aabijaamac waxaana u gudbiyey zaki nambarada ilaa iyo shan nin oo ka tirsan mujaahidiinta iyo guryo waxaana aabijaamac u gudbiyey xogta ilaa lix weerar oo ay mujaahidiintu damacsanaayeen wayna ka gaashaanteen sidoo kale waxaan aabbi u kala gudbin jiray ciidankiisa inta u dhaxaysa beled xaabo iyo garbahaarey guud ahaan muddada aan la shaqaynayo waa laba kun labaatanka ilaa iyo laba kun labaatan iyo kowda xukun intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigta shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota koow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil hadduu riddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainnahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suuratu almaa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaaca ilaa muslima قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحو كسرنا ذي قرال هذا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم هذا نوحن قد قلنا تنفيذه
mid ka mida beelaha degawalaayada islaamiga ah ee bakool ayaa boqol wiil oo jihaadka ka qayb qaadata iyo boqol neef oo geela ku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdulaahi soomaali ayaa ka warramaya allahu akbar allah subxaana wa tacaala may ku ballan qaadana ini warmaydan kenya iyo etoobiya bujiidom ilaahay subxaana wa tacaala may baa ku ballan qaadane ini may buu ahaan rigaan inta fadhiyo etoobiya kenya iyo yubandhes iyo faransiis iyo jinni iyo maraykan weerari doonaan ilaahay subxaana wa tacaala may ku ballan qaadane washington ini raayada lukukusura ini unubkanda ka doon allahu akbar
munaasabad xiisa badan oo muddo laba maalmood ah ka socotay deegaan ku yaala duleedka degmada tayoglow ee gobolka bakool ayay beesha galadle qaybteeda halkaa degta waxa ay ku soo bandhigtay boqol rag ah oo hubaysan islamarkaasina u diyaaraya inay iska xaadiriyaan furmaha jihaadka iyo boqol neef oo geel ah oo ay ugu deeqeen xarakada shabaabulmujaahidiin munaasabadda ayaa lagu qalay lix iyo toban neef oo geel ah iyadoo sidoo kale raashinka la cunaya aanu ahayn kan dibadda laga keenay waxaana dadka loo karinayay masago amaba haruur ama moordikii aad u taqaan mayba dhanaawa oo hablad ku jarta mayba waa gabalka geeladila raawna mayba askar iyo gaalaha kabandha ka haaya insha allahu geek mayba habladaas ku qeyb galnay marta sharafta kumad adna insha allahu ilaahay hoolaj aan barakaaye askartiyona allan barakaaye insha allahu jihaadkan imbalan ah nabadoonnada beesha geladle qaarkood ayaa goobta waxay ka jeediyeen hadalla ka dhignaa gantaale ku dhacayay shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo weliba maamulada la safan ragga dagaalka diyaarka u ah oo hubaysan ayaa goobta dhoobnaa waxaana markii hadalladu ay meel xasaasiya marayeenba la maqlayay rasaas darandoori loo ridayo oo dabaaldeg ah iyo buunka jihaadka oo la yeerinayo
akyaaraysiisiin baragaasaan haddii uu naana beeli reer geeladle geeka may haambinaan bannay ini ilaahay kitaabshay lidifacu naflika difacu maallika difacu edowka lukudhiciyu antaase haambinaan banni akwaanaysiisiin baragaasaan beeli reer geelidle geeka diyaaru malaagshawa diyaare samadoonnadiya diyaare ulmaawdiinshawa diyaare wahagarshawa diyaare gebroshawa diyaare waliinshalhiramila insha allah akyaaraysiisiin barago haytaan haddii unana beeli reer geelidle may diyaarka enaaha ilaahay odowshaynunu la dagaalugnu yo diyaaranganna mayba diyaarankeennaah lankaanu labaatan jerkee soddon jerkee afartun jerkee konton jerkee lihidun jerkee hoogga leho dareero koru ilaahay odowsheeya dile gaalkeed asligeewa dile murtadkaa dile oo ilaahay indiidnaba dhaabka liila dagaalamaw kaasa ku koowa
malaaqa beesha geladle sheekh xuseen sheekh aadan ayaa ka mid ahaa dadkii mikrofanka lagu soo dhoweeyey waxaanu halkaa ka jeediyey hadalla miisaankooda uu culus yahay kitaabka alle subxaanahu wa tacaala oo qoolka ilaahay ah kariimka ah oo gaalaha kaduuli oo kangaysan argaasa kitaabkun in la difaaco oo codowka gaalada saliibiinta ah murtadiinta ah in kitaabkun ilaahay lagu difaaco ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmiddii tis ah qoolka shay xagahay ah kiiun adduunyo aakhirawun kadeerani ah kitaabkun oo lah kaduuli yaa qabiiladun ha ku kati allahu akbar allahu akbar allahu akbar qabiiladun reer geelada way baa dhaqangelyahayana ilaahay kitaab shay subxaanahu wa tacaala in ilin helayo alle subxaanahu wa tacaala way baa leeyaha infiruu khifaafan wa hiqaala وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر aqoon-yahanada culamaa udiinka dhallinyarada iyo haweenka beesha geladle qaybteeda bakool degan ayaa ayaa goobjoog ahaa waxaana munaasabaddu ay ahayd mid qofkii taga amaba jooga uu qiiroonayo mid ka mid a aqoon-yahanada beesha geladle ayaa goobta ka jeediyey kelimad carabi ah أيها المشاهدون نحن قبيلة جيلل نريد أن نرسل من هنا رسالتين رسالة إلى قائد الجهاد في الصومال ورسالة إلى الأعداء أما رسالتنا إلى قائد الجهاد في الصومال أميرنا الحبيب وشيخنا الكريم أبي عبيدة حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه أميرنا هاك منا تحية مزجت بالود صافية ومحبة في الله من قلوبنا نامية أميرنا لا يخفى على جيل إنجازاتك لقد أرسخت العماد وأرشدت العباد وأخرجتهم إلى نور الرشاد وأحييت فريضة الجهاد وقاتلت وناضلت العناد ونظمت البلاد الله أكبر
beeshu kama soo tagaan abwaanadeeda waxaanay halkaa ka jeedinayeen gabayo gubaaba ah oo muhiim ah isla markaana dadka munaasabadda joogay ay u rayaaqeen geekii liisgaloo gunduga nin iisdhugsudo gacmoo nin iislaabade golub lama afle gaashaan dhiigle waran giirin igamuun baalan geese hindigaduudino gurbugooganhan uburtiis gaslete walnii goradee laakiin gaalo kuga doogno ii fuliigooy dhowaaw gaadimiin lihiini
boqol neef oo geel ah boqol rag ah boqol qori iyo rasaastooda beesha galadle waxay sheegtay in ay allaah dartii u keentay isla markaasina waxa ay tilmaantay in ay sii libadlixaadi doonto kaalinteeda jihaadka la xiriirta
جزاكم الله خير الجزاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم naduwa xog waran ah oo dadka loogu faahfaahinayay shirkii labaad ee bariga afrika iyo qodobadii ka soo baxay ayaa lagu qabtay degmada saakow ee walaayada jubbooyinka waxaa ka waramaya maxamed muudey axmed abumuslim nadwadan oo ahayd mid ay boqolaal dadweyne ah soo xaadireen ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka waxaana bulshada looga xogwar bixinayay shirkii labaad ee bariga afrika waxaa hadallo ka soo jeediyey culummo iyo waxgarad ka qayb galay shirka oo ay ka mid yihiin sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekh maxamed bishaar cabdikariin malaaq biyey malaaq axmed iyo nabadoon cabdulaahi ansaari sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa sheegay in muhiimadda shirkaasi ay ahayd go-aan ka gaarista sidii la isaga dhicin lahaa shisheeyaha dalka ku soo duulay wuxuuna yidhi siddeed habeen iyo siddeed maalmood baa la soo jeeday oo inta laga jiifta ay yarayd oo laga niqaashaayey sida ilaahay diinkiisa loo difaacayo annagii xabasho way isnaqaanaa maanta dagaalkeenna ma bilaabanin toban awowa aan anigu leeyahay baa dagaalamayey maantana anaa raayada wada dagaal dheer baa naga dhexeeyo annaga waxaan nahay ilmihii axmed guray uu dhalay baanu nahay haddii etoobiya iyo kenya maraykan dabada ka fadhiyo uu soo riixayo annaga allah baa nala jira subxaana dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina he wa ana alkaafiriina maalinkii axmed guray uu dagaalamayey saddex iyo labaatan jir buu ahaa ninkaa ummadda hogaamiyey haddana saddex iyo labaatan jirka hooyadii baa canjeelo subaxdii u dubta
sidoo kale waxaa munaasabadda ah hadal ka soo jeediyey malaaq biyey malaaq axmed oo ah malaaqa beesha macalin weyne wuxuuna bulshada u sheegay in ay soo galeen beeco ay iyagu wakiil ugu ahaayeen amiirka mayn amaray dadkasi gudambooy wakiila oo tin baaxay kuqaadasa qabaa'ilada may fadaan oo ilaahay rooba inay baaxa ku qaadna iyago baaxa ku qaadana in jihaadka la oo la surmo oo nafmaa laga biyo inay baaxasi ku qaadna fadaan waana diyaarin gatinaya inay baaxasi ku qaadna oo nafmaa laga diyaarin gatina allahu akbar allahu akbar
shirkii bariga afrika ayaa ahaa mid aad u saameyn badan oo ka hadlayay arrimo masiiri ah oo taabanaya qof kasta wuxuuna ku soo aaday sida ay aqoon-yahanadu sheegayaan wakhti munaasab ah dowladda federaalka ayaa sii wada dhulbaabka ay ka wado magaalada muqdisho iyadoo burburisay guryo ay dadkii lahay deganaayeen faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed ciise dad muqdisho ku dhaqan ayaa ka cabanaya in guri ay degnaayeen ay ku dumisay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dadkan ayaa sheegay in baldoosaro loo keensaday islamarkaana lagu dumiyey guryaha ay degnaayeen iyadoona loo adeegsaday awood ciidan qaar ka mid a dhibanayaashaas ayaa la hadlay warbaahinta waxayna yidhaahdeen dhib halkan ka dhacay waxaan joognaa shaqaawadiin waaxda shaqaawadiin oo degmada shibis gaar ahaan ka soo horjeedka safaaradda talyaaniga oy saakay weerar iyo baldoosa ku soo qaadeen ou ninka la yidhaah xukuumiye mahad salaad ma taqaanaa dadkaanu waa dad saraakiil iyo isugu jira sidoo kale iyagoo hadalkooda sii wata ayaa waxay intaasi kusii dareen
maanta haddii ninkii lagu hallayhayo mahad salaadahoo hawiyenimo iyo mataqaanaa qabiilnimo xataa u xigay oo hoosooda ku jira uu maanta qoray ku hajuuyo dowladnimada dhan dadku waa nacayaan colaad kale kama jirto maanta yaan boogaha nagala xogin in maanta meesho aan ku nasa lahay baldoosar iigu yimaado ee guriga baawur nasa ku buufsanta laysoo iridhigo waxaas wax la aqbali kara maahin dowladda federaalka ayaa ku aanbaxday boobka iyo dhaca dhulalka hantida guud iyo dhaca dadka masaakiinta ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad lixdan ruux ayaa ku dhintay dooni kula degtay xeebaha dalka gariiga ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka gariiga ayaa sheegay inay dhinteen konton iyo sagaal ruux oo tahriibayaal ah kuwaas oo dooni kula degtay jasiirad ku taalla koonfur galbeed dalkaas waxay sidoo kale sheegeen in lasoo badbaadiyey boqol ruux oo ka mid a tahriibayaasha kuwaas oo doonayay inay ka gudbaan xeebaha gariiga xeebaha gariiga ayaa waxaa marar badan sidan oo kale ka dhaca dhacdooyin noocan ah kuwaas oo ay ku dhintaan kumanaan ruux oo tahriibayaal ah dadka naftooda ku biimeynaya xeebaha ayaa doonaya inay galaan qaaradda yurub si ay halkaas ugu noolaadaan waxaana badankoodu ay ka soo tahriibaan qaaradda aasiya iyo afrika warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa